barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrobaan iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha februari waa sideed sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelannay wiil dhallinyaro ah oo miyiga ka yimid oo magaalada soo galay haatanna ah ganacsade wuxuu nooga sheekaynayaa qaar ka mid ah dhacdooyinkii uu la kulmay anugoo ganacsada oo weliya laakiin waxbarashada aad u bilaabin dabeetana shirkaddan golis baan tegey waxaan dabcay inaan kaar soo furto kaarkii marka waxa laigu imisaydi baa dhalatay waxaan ku yidhi waxyaalaha igu yaabka badnayd waaga aan u dhashay taarikhda soomaalida lama qor jirin waan runtay oo dee waxaan ba maqlay gebigeegba labada kun iyo sideedii ama labada kun iyo sagaalkii baa maqlayba in wax la qoro maal kasta igu horreysay taarikhdan markaa waxaan mooday wax markaa la bilaabay
cashay dee sheeko xisaluu la kulmo welibana wuxuu haystayba dee xilligu magaalada yimi aad iyo aad aad iyo aad qoraalkanba in la sameeyey dhinacii sugaanta ayaan toddobaadkan iyana barnaamij ka madhnayn waxaan dhegaystayaasha u haynaa xulkii sanadkiiyo qarniga hablaha lagaxa dishe xisaabta gashay xabiibi xabiibi xisaabta gashay xabiibi
sheekooyinkaasi iyo qodobo kale waxaad ku maqli doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
turkiga ayaa sheegay in ay gaadheen heerkii ugu sarreeyey ee ay awood u lahaayeen in ay ku qaabilaan qaxootiga waxaana xilligan dalka turkiga kusii qulqulaya qaxooti reer siiriya ah kuwaas oo ku sugan xuduudda dalkaasi la wadaago siiriya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga ayaa u sheegay telefishinka c n n in dalka turkiga uu haatan martigeliyey ilaa saddex milyan oo qaxooti ah oo intooda ugu badani ay yihiin siryaan laakiin wuxuu sheegay in dadkani aanay jirin meel kale oo ay u socdaan isaga oo yidhi ama waxay ku dhiman lahaayeen duqaymaha kala duwan ee dalkaas ka socda ama halkan ayay iman lahaayeen
qof ka tirsan ah daalibaan oo isa soo midaamiyey ayaa isniintan ah gobolka ku yaala dhinaca waqooyi ee balkh waxa uu ku dilay saddex askarta afghanistan ka tirsan dhaawacna u geystay in ka badan siddeed iyo toban qof oo kale mas-uuliyiinta dalka afghanistan oo soo xiganaya warar hore loo baahiyey oo laga helay goobta ay dhacdadu ka dhacday ayaa sheegaya in bas siday shaqaale ka tirsan militariga qaranka ee afghanistan lala beegsaday weerarka ka dhacay deegaanka la yidhaahdo dahdaadi goob joogayaalna waxa ay sheegeen una sheegeen warfidyeennada gudaha inay arkeen ugu yaraan sideed qof oo meyda
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a caasha
haye ismaaciil dee een, maanta waxaan soo yar xasuustay sheekadan soo socota markii aan eh, soo xulayey haye aynu dee dhegaystayaasha usoo dooraynay aynu barnaamijka soo saaraynay ah een, dhinacii miyiga dadku markay miyiga joogaan xirfad gaara iyo aqoon gaaray leeyihiin tusaale ahaan waxaa laga yaabaa waxaa inaan dadka magaalada joogaa markay miyiga noqdaan dee ay tagaan waxay u qaataan maya dee qolaba waxbay ku takhasustay qoloba waxbay ku takhasustay marka wax gaaray garanayaan wax gaaray garanayaan marka ninkan wuxuu ka sheekeynayaa noloshiisii miyiga iyo markii uu magaalada yimi labadiibu isbarbar dhigaya waa gartay welibana casharada ku jira saan anigu u dareemay kolba dhegeystayaashu nala dhegeysan doona waxaa ka mid ah dee qofku inaanay markuu hal abuur qofku yahay ee uu maskax furan yahay ee uu doonaya inuu ganacsi bilaabo inaan ku xidhnayn inuu jaamacad kasoo baxo aad iyo aad anigana waxay soo xasuusin mad weydiisay haye sheekaan iskuulka ku qaatay weliba dugsiga dhexeena ahayd waan umalaynaya sheekaan iskuulka ku qaatay ninkii intuu miyiga ka yimid yiri cada baan tegayaa oo ganacsi baan bilaabaya oo Hey.
intuu xoolo dhoofiyey xoolihiisi isagoo taagan ee dulaalo kala qaybsadeen haye hadduu isagoo taagan markii dambena ilan ma ma yaqaana dhaqanka ganacsiga iyo xoolahan markaad keento sayladii ilan dulaalina la wareegaysa moogtaha haye markii dambena ku calaacalay tabantaabo gacal baan sidaay talow halay dhoofsho
wallaahi meesha waxaa cadaraa ka dhacay siciid axmed cilmi waa nin dhalinyaro ah oo ganacsi meel hoose ka bilaabay siciid wuxuu markii hore ku noolaa miyiga haatanse waa ganacsade meherad ganacsi ku haysta magaalada laascaanood siciid ayaa ka sheekeeyey waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee soo maray wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayuu u waramay
siciid axmed cilmi waa wiil dhallinyaraha wuxuuna ka soo galay miyiga waxuuna horumar la taaban kare ka sameeyey ganacsi uu meel hoose ka soo bilaabay haatanna wuxuu magaalada laascanood ku haystaa meelo dharka lagu iibiyo oo carwooyina waxauna ka sheekaynayaa siciid marxaladihiisii nololeed iyo sida uu usoo bilaabay shaqada haatan uu gacanta ku hayo markii u horreysay waxaan reer miyi anigu asal ahaantayda soo galay labada kun iyo sagaalkii ayaan imi labada kun iyo sagaalkii ayaan imi anoo intii oo dhan wataba haya haddana waxaan bilaabay inaan ganacsi sameeyo oo maxay ahayd inay hoos ka soo bilaabo weliba haddeer meel fiican baan marinaya maasha allah carwaan haystaa carwo weyn oo lascanood ku taalla meelo badan baa safaradu iga yimaadaan dhallinyaradan waxaan ku boorinaya runtii dee inay saas kale u shaqaystaan miyiguna ceeb ma aha oo dee anu haddan dhawaan baa maka yimi ma la kulantay waxaad la yaabto oo la qabsi waa markaad een, magaalada soo gasheen magaalada markaan soo galay iyo miyiga markaan adigu aan magaalada soo galay aan miyiga ka imi adigu laba bilood iyo saddex bilood un baan maxay ahayd bila camal ahaa oo aanan waxbarashana gelin muxuu ahay ganacsina bilaabin laakiin intaas waxaan ku fekerayey sidii maxay ahayd inay aan aan u shaqaysan lahaa ama wax u baran lahaa horumar u samayn lahaa kaba soo qaad markaad hadda miyiga ka timid oo kale een, nolosha baadiyaha ka jirtay iyo tan markaad joogto oo kale geel baad raaci jirtay adhigaad waraabin jirtay een, aad iyo aad baan ugu- baan ugu maxaan uga shaqayn jiray miyiga arigaan raaci jiray oo geelaan raaci jiray oo lodan raaci jiray oo waan aroorin jiray xataa waxaan marmarka qaarkood waxaa dhici- waxaa dhici jirtay markaa geela soo hooyo isla habeen gudihiisa inaan ariga guuraysiiyo oo isna maalinta soo waraabiyo oo anigoo aan fadhiisan haddana maalintiiba dhaanka kaxeeyo oo anigoo aan fadhiisan haddana maalintiiba aan lood i kaxeeyo oo arooriyo waxbarashadaada waxaad leedahay jaamacadna kama bixin secondaryna ma dhammaynin een, iskuul sarena ma dhammaynin haddana waa shaqaysan amcadna ma dhammayn adigu maxadka un baan dhigtay maxad furqaan un baan ka baxay iskuolna ma dhigan bareefad un baan dhigtay alla ilaah weliba xataa markaan magaalada soo galay af soomaaligu aad bii igu adkaa oo ayaamihii hore intaan isir ganacsi bilow baan waxaan waan- waxba waan qori kari waaye oo waxyaalaha igu adagtaa saa ka mid hora- xagga horaalka soomaaliga ahaa bal anoo aan ingiriis iyo maxaa tan carabi midna baran ayaa soomaaliga igu adkaa dad baa iga saaciidi jiray aniga oo bilaabaya baan haddana waxaan isku samayn jiray qof baan u yeedhan jiray ii qora shayga aan maalintii bixiyey dadka ma kala kulmi jirto oo xoogaa ma ku qalin jirin ma odhan jirin xoogaa markii dambe Ma- la qabsan magaalada markaan soo galay ha waxyaalo badan baan kala kulmay runtii oo ilaa ay igu qosleen kuwaan markaa u yeeranayaan lahaa kaalaya waxii qora xataa waxyaalaha een, igu yaabka badnayd mobil baan sid jiray moogtahay oo ayaamaha aan qaatay marka muxuu ahay message baa laii soo diray waxaan mooday in ma- in laysoo wacay oo kaydaan taabtaa anigoo limoodaya in la- waayo wixii ma ma fahansanayn moogtahay waxyaalaha kale oo igu sii yaabka badnaa waxa message baa laii soo diraa xataa markii dambe oo aan sahalka- sahalka soo furanayay waxa laigu yidhi lama aan socon moogtahay ninbaa igu yidhi kaarka waxaa la doonaya inaad sahal furatid anigoo ganacsadaa oo weliha laakiin aan waxbarashada aad u bilaabin dabeetana shirkaddan golis baan tegey waxaan dabcay inaan kaar soo furto kaarkii marka waxa laigu imsayd baa dhalatay waxaan ku yidhi waxyaalaha igu yaabka badnayd waaga aan u dhashay taariikhda soomaalida lama qor jirin waan runtay oo de waxaan ba maqlay gebigeeba labada kun iyo sideedii ama labada kun iyo sagaalkii baa maqlayba in wax la qoro maalin kastaa igu horreysay taariikhdan markaa waxaan mooday wax markaa la bilaabay marka goormaad dhalatay markaad tiri maxaad waxay igu dhaheen waxaan waxay igu dhaheen imsayd baa dhalatay waxaan ku waaga aan u dhashay already taariikhda soomaalida lama qori jirin markaa aad bay een, dadkii way ila yaabeen weliba dadkii meesha joogana way qosleen annaga waa isla yaabay ninkii markaa meesha iga soo horjeeda baa igu yidhi ilaa imsaad jirta amaad u malaynaysaa markaa waxaan ku yidhi siddeed iyo toban jir baan ahay okay markaasuu igu yidhi runtii dee dadka sidaa kula yaabaya maanta waad macaamishaa aad iyo aad aad iyo aad. weliba waxbaan ka iibiya weliba waan soo dhoweeya dad customer ay yihiin oo marmarka qaarkood waanu ka sheekaysanaa waxyaalihii ma ogtahay een, xataa kuwii maxaa rtay xafiiska markaa joogay shirkadda iyo kuwo kale oo iyagana hawlo kale meelo kale aan ku kulannay xafiisyo kale oo aad iyo aad runtii qofku de markuu miyiga ka soo galo waxyaalo badan baa ka khaldan ma ogtahay raggii aad geela wada raaci jirteen markay kugu yimaadaan xaruntaada ganacsi ka waran oo aad aragtid iyagoo tooreedii sito oo een, ee weli geelooda iska raacnay cabdikariinoo way ila yaabaan aad iyo aad horta waxa qofba ma ogtahay tiisaa la- eh, qof qumaniisa qoorta ugu jiray soomaalidu tirahdaayo de ninka geela wata aniga hadda waxba ima u ogaa markuu ii yimaadana oo kabo iyo muxuu iga iibsadaayo weliba isagoo toorisi qorigiisaba sitaa anna waxaan isdhaa hagaaji maadaama uu ninkani meeshii aad marka hore aad ka timi uu joogo welina uu dib u dhac ku yaal anigu waxaan isdhaa hagaaji waana soo dhoweeyaa welina waxaan isku daa boqolkiiba eh, boqol inaan iskoon u sameeyo ama boqolkiiba sagaashan inaan iskoon u sameeyo lambar one horta awalan waxaan kula talinayaa inay alle subxaana watacaala ka baqaan guud ahaan gaar ahaanna waxaa inay tahriibta iska daayaan oo dadku dhallinyaradu ay dhulkooda ka ganacsadaan oo dhulku wuu buuxaa dhinaca lacagta wuu ka buuxaa dhinaca diinta wuu ka buuxaa dhinaca waxbarashada wuu ka buuxaa dhinac kasta wuu ka buuxaa inay inay waxna bartaan ganacsadaan dadkoodana anfacaan iyo dalkoodaba saasaan kula talinaya cabdikariin ulul oo v o a magaalada laascanood
wiilkan aad buu u taliyey siciid haye wuxuu leeyahay dhulka wuu buuxaa wax walbaa ka buuxa haye aqoon baa ka buuxda lacag baa ka buuxda marka nin walboo geestaa doonta ka gala tahriibta naga daaya muraayadii lagu arki lahaa in la xidhun baa muhiim ah muraayadahaas uh, qofka ilaahay u dhiiban baa gashan kara ismaaciilow dhalinyaro fara badan way jirtaa oo markay iskuulaadka ku dhacaan haye oo waxaan xasuustaa arday fara badan oo iskuulaadka markaan dhigan jirna markay iskuulka ku dhacaan haye oo xoogaa yaro quus markay gaaraan inta iskuulka ka haraan haye ganacsi iska gala haye oon shaxaadi jirna mararka qaar oo dhacnaca ka siiba xanjada ka kaagii siiba qofkaagii dee ma- jaamacadaha ka soo baxay Ad- adigana iskuulka maanta oo dhan bugaad sii sidaa waad soo sidaa markaasa kii shalay iskuulka ka saaqiday ee ka dhacay haye aad maanta dhan xanjo kasii maraysaa xabad xanjo waad kasii qaadanaysaa waddadu ilaa fadhiyaa moogtahay horta cashay ma ogtahay dadka dunida ugu lacagta badan ee iminka la dabagalaa Ha.
badankoodu inay drop outs ahaayeen ama iskuullada ka dhaceen marka waxaaba ka mid a wiilkan hadda ee, dad fara badan oo ganacsato ah waaweyn hadda facebook oo kale wiilka iskale waxaa la sheegaa iskuulka inuusan bill gate dhamaysanin xitaa ninkan ugu sarreeya oo bill is- oo gate iskuulaadkii ka hareen marka Ah.
malaha iskuulka baa ku filaan wax ka weyn bay tiigsanayeen wax ka weyn bitigsan laakiin ogow iskuulka meel wanaagsan uu soo gaarsiiyey wanaagsan.
ay ka fekeri karaan aa macnaa qofku inuu fikrad leeyahay isagoo qofka wax bartayna uu ka fikra ka fursad badan yahay laakiin inaanay ku hor istaagin mar taas waxay maca- macnaa tusaale u tahay caqabad kasta oo ku haysata inaad horumar samayn kartid aad iyo aad aad iyo aad cumar xasan cumar yare iyo barnaamijkii la tali markana kusoo dhowaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ila tali ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa qaybtii labaad ee xubintii aad dhegaysateen isniintii lasoo dhaafay haddaba aan idiin kala baxo cabdiqani oo jooga norway iyo maxamed cabdulqaadir oo jooga magaalada muqdisho waxaan rabaa een, hadda ka hor laba wiil ayaa si booqashaan nooga tagtay waddankiyay tageen waxyaaba badanay soo arkeen waxay noo sheegeen qodobkii ugu weynaa soo arkeen markii shan qofoo wiil oo soomaaliya kala soo degaan waddanka meeshay doonaan ama shan qof oo ajaanib markay wada socoto ayagana business inay samaystaan rabaan in la qaabilo shanta qof oo ajaanib ah ama carabaha ka soo jeedaan ama afrikaha ka soo jeedaan oo siboorta la siiyo dadkaas yacni ajaanibiga ah oo qofkii soomaaliga ha loo qof wadka waxaan soo kordhi kara marka maxamed muhiimadda ay siiyiin qofka ajaanibta ah waxaa islahaa adinkaa ka mudan oo muwaadiniintii waddanka ah waddankai xaq u leh oo waddankii iskale marka taas nafteeda ka warran boqoliba run waaye dabcan eh, sida la rabay in loo shaqeeyo dabcan waa la wada gadayaa waqtigiis ama itaaldarrada dhankaas ka jiro Eh, soomaalidana wax wada saameeyen oo kale Eh, laakiin midda hadda aan rabo inaan ku xasuusiyo dabcan markaan rabto inaan badeeca lasoo degto eh, eh, inta badan eh, qofka soomaaliga wadankuu leeyahay xaaladiisu ogyahay wax badan oo ogyahay marka dabcan uma baahnaana ayaba inuu intuu la fadhiisto eh, wasaaradda ganacsiga oo kaleeto ama dowladda raadiyo ay yidhaahdo badeeca badeecaha soo wata eh, qaabkee eh, iyo sidee iyo uma baahnaba dabcan xeeraa jiro ganacsiga soomaaliya qaarka usoo dejiyaan ay uga soo degeen ama dubai ka keen ama maraykan keen dabcan hadda eh, waa sax gawaari eh, u k laga keenaa maalindhow dekadalaysho dugri ganacsiga soomaaliya in dhalinyarada oo active dabcan ilaa kheyraas iyo meesha isku aragin wuxuu ii sheegay inay taa markii ugu horeysay oo socodkii soomaaliya ku yimaado haddana eh, dhowr gaari oo xagga hore ugusoo qaatay usoo iibgeeyey marka uma baahnaanaysaba inaad adigu aad raadiso qolo kale laakiin ajnabiga xaq wuxuu leeyahay inuu xeerarka dalka iyo qawaaniinta dalka uu eh, raadiyo iyo sida maaragtay qaanunka ganacsi iyo xeerarka ganacsiga dalka u yaala inuu uu- iyo ku asaga raba inuu iswaafajiyo ku khasbaya taasa marka ay keenay in shaksiga ajnabiga mar walba uusa ka maarmaya nidaamka dawliga qasabna ay ku tahay marka adiga halka aad ka heli karto in eh, aad alaabtaa lasoo deg dabcan muwaadinata canshuurtii dowladda ay kaaga baahneen laga qaadi karo dabcan aad ganacsigaa sidaa ku wadan kartid marka taas ay- ayaa keenaysa kala duwanaanshahaas ay imaato marka eh, midda labaadan ku raacina waxay taa dabcan adinku dhalinyara tii fikirkiina waa maxaa rabaa markas waxa aad u baahan tihiin inaad maal gashat ma ma waxaad rabtaan inaad aad badeecad dibadda ka keentaan ama dalkii keentaan ma waxaad u baahan tihiin dada- eh, badeecad dalka laga qaado dibadda loo dhoofiyo ma waxaad u baahan tihiin beeraha meel gelisaan waa mahadsantahay horta aniga waxaan aaminsanaha maanta ra'yi gaabana iga ahaato ee, dalkii maanta wax ka baxa ama laleeyahay waxaasa wadankii maanta soomaaliya hadhow taas horta weli iskama wareysan laakiin anigoo dhalinyar badan ah ilaa shan iyo toban wiila ayaa waxaan go'aansanay inaan samaysano ee, sanduuq sanduuqaas markaan samaysano meeshii raba aan gaarsiino inaan bal sameyno sheer garayn ah ee, ama ninka finland jooga ama ninka norway jooga ama ninka sweden jooga hadda kolle nima meel uu ka shaqeeyaa inuu hadafkaa noqdo see wadankii haddaa geysaan tusaale ahaan konta gaari oo kale oo ama nooc yar ama nooc weyn maxaa idiga qabsan kara wadankii markaa geysaan yaa la xiriireysaan maxaayid aad u tegaysaan hadafkaana u weyn waxa waaya inaa wadankii kaarno sida gaaliyaasha oo kale ma fahanta Eh, haddabani sax waaye dabcan eh, waa run magaalada maanta soomaaliya waa xanaqaad fiican ay samaynaysaa laakiin aan cilmibaarisada ugu dambeysa soo sameynay wax badan aan ku ogaanay kow ka tahay boqolkiiba toddobaatan iyo saddex dhaqaalaha dalka inuu inuu dibadda ka yimaado oo dadka qaxootiyada ama ganacsiga dibadaha aada ay dadkooda helada usoo diraan boqolkii todobana ay tahay waxyaalaha dalka laga dhoofiyo oo kaashka kasoo xarooda boqolkiiba labaatanna ay tahay waxyaalahan magaranaysaa jarkiska ama deeqaha ee dowladda iyo hay-adaha gargaarka ay bixiyaan muhiimada marka soomaaliya maanta dabcan ra'yigaaga wuu qurux badan yahay waa ra'yi fiican in aad yani waxa adi adinka inla tahay aad qaadaan oo aad samaysaan laakiin aniga ra'yi ka duwan oo aan aan jeclaan lahaa adinka iyo dalka faa'iido idiin leh ayaa jirta dabcan dabcan soomaaliya ilaa hadda way yar tahay warshadaha ka hana qaaday ee wax soo saar dabcan waxaan malaynayaa waa farkutilis toban labaatan ma dhamo wax soo saar ayaguna faa'iido badanay ka sameeyaan dalka dalkana dabcan dhaqaalihiisa way xakameeyeen oo kaashish kaashkii faraha badnaa dalka dibadda ugu baxay ugu baxayay ayay ururiyeen oo waxay keeneen in dalka uu ku wareego adabtaa dhaqaale ahaanna wax badan ka fahamsan tahay dal walba in inta kaashka uu dibadda u diro iyo iyo kaashka kasoo gala haddii uu bato kaashka dibadda u diro dabcan dalkaas dhaqaalihiisa lama oran karo dhaqaale degan waaye marka soomaaliya dhaqaalaha wuu yimaadaa dibaddaa loo diraa badeecaa lagu soo bedelaa marka waxaan rabnaa marka dhalinyaradeenna oo aan rabaa inaan ku darsado haddii dhici karto warshado waxaa jira yaryara oo asianka laga helo oo wax soo saar leh oo dalka haddii la keeno dabcan faa'iido laga sameynayo oo sida warshad kalluun oo kaleeto warshad baastada samayn karto oo kale warshad yani waxyaalaha yaryara ay sancayn karto oo macquulna ay tahay in aad adinkuna aad yani faa'iido ka samayn kartaa inay jiraan dhaqaal ahaanna halka labaatan gaari ama soddon gaari oo dib laga keeno soomaaliya keeni laheedeenna xoogaa ka faa'iido yar tahay dhegaystayaal waxaa intaa ku dhan xubintii ila tali ee barnaamijka dhallinyarada maanta
aad buu mahadsan yahay cumar xasan oo xubinta ila tali inala socodsiinay idaacaarsha talooyin badan baa halkaa ku jira haye waxaa laleeyahay hala ganacsado ganacsiga waa lasugu tegay oo shaqo kale la qabto ma jirto miya ismaaciilo howluhu way fara badan yihiin hadaad ganacsade noqotid waxaa tahay ad- adaa isu maamule ah ummadda dhan Adaa dhinacaaga usoo isdiraya.
shaqo tegaysaa may adaa isdirayo uma baahnid ma adaa garanaysaa adaa mushaarka isa siinaya adaa saas loo mushaar- jeedaa?
adaa mushaarkaysa siinaya marka waqti lagu qaban maayo Marka- lagu odhan maayo xilligaa soo gal een, talabaad baahi ma qabtid waa garta baahidaadi adaa adaa maamulanaya baahidaada laakiin ogow inaad ismaamusho oo ganacsigaagii aad maamushid oo ganacsigaas uusan dhulka gelin waxay u baahan tahay inaad shaqayso saacado ka badan saacadihii haddii howl lagu diraad qaban lahayd dee qof walba lacag buu heli lahaa salla caleh haddaan qofku marka hore aanu qof dhisan ahayn Haye, waa inay kaa go-an tahay waa garta qofba qofka ka go-an tahay tusaalahaan dadkan milyaneerada iminka soomaalida la yaqaano Ah, waxaa laga yaabaa dukaan yar inay ka bilaabeen tusaalahaan nin ka mid a raggan ugu lacagta badan soomaalida dukaan yar buu haysan jiray deedna dukaankiisaa yar buu shilin shilin ku dari jiray wuxuu xisaabin jiray shilinka iyo shilinka labada shilin inaanu waayin ma fahantay waa garta marka xitaa qaarkood baa waxaa lagaga caban jiray amaah badan inaana bixinin marka hadda waxaad ku talinaysaa adigu ismushaarka isa si anigu mushaarkiisii baan oon lahaa
dhinacii heesaa maxaan dhegeystayaashu haynaa ismaaciilo waxaynu u haynaa fanaan da'yaroo la yidhaha ismaaciil danan iyo farduus v i p hees xaqdhowr la yidhaahdo ayaan dhegeystayaasha haynaa xidigti quruxdaay xabiibi xabiibi xidigti quruxday xabiibi
xaqdhawr badano xabiibi xabiibi xaqdhawr badano xabiibi
xulkii sanadkiyo qarniga hablaha laga xaadirshe xulkii sanadkiyo qarniga hablaha laga xaadirshe xisaabta gashay xabiibi xabiibi xisaabta gashay xabiibi
xilkaaska lagu soo hirteen xogtayda ku aamino xilkaaska lagu soo hirteen xogtayda ku aamino halkii noloshow xabiibi xabiibi halkii noloshow xabiibi
xulk xilkii sanadkiiyo qarniga hablaha laga xaadirshay xulkii sanadkiiyo qarniga hablaha laga xaadirshay xisaabta gashay xabiibi xabiibi xisaabta gashay xabiibi
xilkaaska lagu soo hirteen xogtayda ku aamino xilkaaska lagu soo hirteen xogtayda ku aamino halkii noloshow xabiibi xabiibi halkii noloshow xabiibi
xaq baan isku leeno xurmaadiga mudan tahe
xusuusta qalbiga degte xiisaan la wadaagayo
xaq baan isku leeno xurmaadiga mudan tahe
xusuusta qalbiga degteen xiisaan la wadaagayo
ilaali xanaanadiisa xilli ay dadku faraxsan yahiin jacaylkeennani xasilay
xanaanadiisa haye jacaylkeennii xasilay jacayl xasilay inta badan laguma heesi jirin kan waa malaha waa gaar diiwaaniga Jacayl laga- yaabanba jacayl laga cabaado waa kala irdhowna waa isweynay duruufa qabateen ninka ila hayso iyo waxaasan maqli jira laakiin Amba- jacaylkii xasilay amba xaggaasaan la yaabana caasha aad bay islehlayn aad bay iyo islehlayn magaca heesta la siiya xaq dhowr haye ismaaciil danan iyo farduus v i b egdanan iyo v i b haye marka waa waa- waa la- waa la isla iyo doorta labadaa qudhowdaba adigu macnaysa lacane jamaal axmed cismaan iyo xubintii cayaaraha markana aan isaga keen dhex baxno
haddii aynu ka horreyno horyaalada dalalka yurub qaarkood ayaa kulamo xiiso badan toddobaadkan laga ciyaaray horyaalka dalka ingiriiska ayaa kooxuhu waxay isku arkeen kulan xiiso badan ayaa gegada itihad stadium waxa uu ku dhex maray kooxaha leicester city iyo manchester city oo xilligaasi ay ciyaarayeen ay ahaayeen kooxo isku soo xigay dhibcaha oo leicester city hogaaminaysay horyaalka kulankaas oo si weyn loo wada sugayay kana mid ah kulmadii xiisaha badnaa ee maalintii sabtida dhacay ayaa kooxda kubadda cagta manchester city waxaa looga adkaaday saddex gool iyo gool saddexda gool waxaa looga hormaray naadiga manchester city oo ay kaga kala dhaliyeen ciyaaryahanada robert hoth oo laba gool dhaliyey iyo riyad maxraaz oo hal gool dhaliyey siddeetan toddoba daqiiqa markii ay maraysay ayaa goolka madiga naadiga manchester city la timid oo sergio aguero ayaa goolkan u saxiixay naadiga aston villa ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga norwich city halka liverpool ay bareejo laba gool iyo laba gool la gashay naadiga sunderland west bromwich albion ayaa u socdaasha newcastle gool iyo waxba ayaana lagu soo suuldaaray Stoke city ayaa guuldaro kala kulantay naadiga everton markii saddex gool iyo waxba lagaga adkaaday swansea city iyo crystal palace ayaa gool iyo gool bareeja ku kala baxay halka tottenham hotspurna ay ka adkaatay naadiga watford city westham united ayaa waxay u socdaasha naadiga southampton waxayna kala kulantay guuldaro gool iyo waxba naadiga a f c barnmouth ayaa guuldaro laba gool iyo waxba kala kulantay naadiga arsenal oo horyaalka hami kale sanadkan iyadoo labada gool ay naadiga arsenal ku badisay kala dhaliyeen musid ozil oo daqiiqadii saddex iyo labaatanaad gool qurux badan u dhaliyey naadiga arsenal waxaase hal daqiiqa kadib goolka labaad u dhaliyey naadiga arsenal alex axler chamberlain oo goolkii labaad naadiga kubadda cagta arsenal u dhaliyey kulankaas oo ka dhacay gegada vitality stadium ayaa waxaa kasoo qaybgala daawashadeeda ko iyo toban kun saddex boqol konton iyo toddoba ruux hase yeeshee kulanka toddobaadkan maalintii shalay la wada sugaya wuxuu ahaa kulanka chelsea manchester united ee gegada stamford bridge ay labada kooxood ku wada dheeleen kulankaas oo ay kasoo qaybgaleen daawashadiisa ko iyo afartan kun afar boqol soddon iyo afar qof ayaa waxa ay ciyaartu ku bilaabatay si degan oo kooxda manchester united fursado dhowr ah daqiiqadihii ugu horreeyey ay helaysay hase yeeshee ayan markaasi labada kooxoodba wax goolala iska dhalinin kaambiyadii hore oo shan iyo afartankii daqiiqo ugu horreysay lagu kala nastay goolo la-aan eber iyo ebera markii la isku soo laabtay ayaa naadiga kubadda cagta manchester united ku hormartay gool waxaana u dhaliyey daqiiqadii koow iyo lixdanaad ciyaartooyga ches lingard Oh, it's a brilliant goal from Jesse Lingard. Absolutely fantastic.
manchester united oo iyadu guusha israacsiisay sagaashanka daqiiqa ciyaarta lagu talagalay ay gool waxba ku hogaaminaysa ayaa waxaa lagu daray daqiiqada dheeraad oo ilaa iyo lix gaaraya waxaase sagaashanka daqiiqii daqiiqadii dheeraadka lagu daray inta lagu guda jiray uu gool uu u dhaliyey qurux badan ciyaartooyga diego costa naadiga kubadda cagta chelsea oo u bareeyey naadiga manchester united Fabregas. And it's Diego Costa. Still Diego Costa. 1 1 Diego Costa.
sidaa daraaddeed horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga leicester city oo shan iyo labaatan kulan u ciyaarta waxay leedahay saddex iyo konton dhibcood tottenham hotspur ayaa kulmo intaasi leeg ciyaarta waxayna leedahay siddeed iyo afartan dhibcood arsenal ayaa isku dhibco ay yihiin naadiga tottenham hotspur oo siddeed iyo afartan dhibcood iskale manchester city waxay leedahay oo afraad ka dhaxday toddobiyo afartan dhibcood ay leedahay unitedna kow iyo afartan dhibcood ayay iska leedahay horyaalka dalka talyaaniga haddii aynu aadnana waxaa laga ciyaaray kulamo xiiso badan toddobaadkan naadiga kubadda cagta ee napoli ayaa sii dheeraysatay hogaaminta horyaalka kadib markii gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga kubadda cagta karbi goolka naadiga napoli ay ku adkaatay horgoora ahaa waxaa u saxiixay ciyaartooyga gonzalo iguain naadiga kubadda cagta juventus ayaa sidoo kale oo kaalinta labaad ku jirta ayaa iyaduna ka adkaatay naadiga versenin oo laba gool iyo waxba afka ciidda u dartay haddii ayna aadna horyaalka dalka spain naadiga atletico madrid ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga eber barcelona ayaa laba gool iyo waxba ku suurdaartay naadiga levente ka granada oo martigelisay naadiga real madridna ay ku dhammaysteen ciyaartaasi laba gool iyo gool naadiga kubadda cagta real madrid guusha ku raacday dhegeystayaal xubinta xiyaarahana maanta waa naga intaa
waa hagaag weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o ismaaciil oo gabagabadiina waanu kusii dhownahay waxaan isleeyahay hees malaha dhegeystayaashu ay si weyn uga helaan kuley aniga dooqayga markaan ciyaaro heesaha haye anigaa sii dhexan lahayaa haye haddii weliba laysii kala dooransii kuwa dhexe haddii layidhahdo kala dooro marka kuwii hore kuwii dambena kuwii kasii horreeyaan tegi laha aniga dooqayga marka la Si- si- fiiriyo sidii sandheerun baad oran lahayd aniga sigsidii may soo gaadheen wixii ka horreeyey unbaa anigaan la haya kuwaasaan aad ula hayaa markaad fiiriso markaa codka macaan fanaankii maxamed axmed kulci iyo heesta waxaad jeceshahay lama helo
waxaad jeceshay lama helo naftayda waxaad jeceshay lama helo ma ogtahay jannadaawdu niman jiriibu soo marin sahalama dhex ma ogtahay jannadaawdu niman jiriibu soo marin sahalama dhex haddaad jamaato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haddaad jamaato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso qalbiga
waxaad jeceshahay bay heestan de maxamed axmed kuluc meel shiishaad ka soo xushay haddaad jabata geed adag oodan hayn cid kuu jarag jabin maysa gacantu codkaasi aynu kusoo gabagabaynayna guud ahaan idaacaddii duhurnimo waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii alla idmo galab saacad markay tahay afarta inta ka horreysa nabadgelyo
Waxaad
from the Voice of America, Washington.